waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab talaadaha bisha diseembarna ay tahay saddex labada kun iyo labaatan iyo afarta halka aad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinkaga imaanayso stuudiyogaanu ku leenahay magaalada melbourne magacaygu waa xasan jaamac wararka maantana waxaa ugu waaweyn shacab australiyaana oo ka walacsan qoysaskooda oo ku sugan kuna xaniban magaalada aleppo ee dalka suuriya nin loo doonayey dilal dhacay kuyoaaaqotodobaataniyotoddobadii ayaa dalka australia dib loogu soo celinayaa si uu u wajaho dacwooyinka dilka dadkaasi shacab australiyaana oo xubno ka tirsan qoysaskoodu ay ku sugan yihiin magaalada aleppo ee dalka suuriya ayaa sheegay inay aada uga walaacsan yihiin dagaalka halkaasi ka qarxay iyo dhibaatada ka iman karta tan ayaa imanaysa kadib markii kooxaha mucaaradka ku ah dowladda suuriya ay weeraro lama filaana ku qaadeen xoogaga maalmihii u dambeysay xoogaga mucaaradka ayay u suura gashay inay qabsadaan magaalada aleppo halkaas sidoo kale ay hadda maamulaan ama ka taliyaan magaalooyin iyo tuulooyin ku dhowdhow gobolka idlib oo dhanka waqooyi galbeeda iyo gobolka hama oo isagu koonfurta ka jira dagaalkan dib uga qarxay dalka suuriya ayaa ah dhibaatooyinkii u dambeeyey ee qulquladaha ka taagan bariga dhexe kuwaas oo dilaacay wixii ka dambeeyey weerarkii xamaas ay toddobadii oktoobar israa'el ku qaaday magaalada adaleyna abdulkani raxma ayaa s b s carabiga waxa uu u sheegay inuu aada uga walacsan yahay amniga xubnaha qoyskiisa ee ku sugan magaalada alebo gaar ahaan kadib markii khadkii isgaarsiinta oo dhan oo uu kula xiriirayay halkaasi la gooyey maalintii shalay ahayd xaqiiqdu waxa ay tahay ayuu yidhi xaaladdu aad ayay u adag tahay waxaanu isku daynaa intii tabartayada inaannu wararkii u dambeeyey kala soconno telefishinada si aanu u ogaano waxa halkaasi ka mararka qaarkoodna qoysaskayaga ayaanu la hadalna ayuu yidhi xaaladuna waa mid masiiba runtii waa masiiba ayuu yidhi cunto ma jirto dadku ma seexdaan halkaas annaga laftigayagu halkan ma seexana ayuu yidhi walaaca awgiis riim georgia sharbaad oo ku dhalatay aleybo haddana degan magaalada melbourne ayaa s b s carabiga iyaduna waxay u sheegtay inay runtii aada uga qalbijabsan tahay waxaa ku dhici kara ama ay ka walacsan tahay walaasheed iyo gabar ay dhashay oo ku sugan magaalada alebo waa maalintii saddexaad ayay tiri oo xataa toban daqiiqo aana seexan ayay tiri si joogta ayaan ula xiriiraa qoyskayga ku sugan alebo laakiin dhammaan cuntadii waa laga jaray ayay tiri gaar ahaan maadaama dukaamadii oo dhan ay xiran yihiin shalay ayaan la hadlayay ayay tiri markaan la hadlayena waxaanba maqlayay sawaxanka qoriyaha ama hubka dhacaya hubka waxaad mooday inuu aada ugu soo dhowaanayay meesha walaashay joogto markaas ayaan bilaabay inaan anigoo dhan gariiro alebo waa qalbigayga ayay tiri waana magaalo aan aada u jecelnahay nin loo doondoonaya dil ka dhacay waddo la yidhaahdo easy street oo ku taalla magaaladan melbourne muddo dheer ayaa lasoo saaray diyaarad ku soo wajahan dalka australia perry cormiblis ayaa lagu xiray garoonka diyaaradaha magaalada rome ee la yidhaahdo leonardo da vinci bishii sebtembar ee lasoo dhaafay isagoo loo haysto dhimashada laba gabdhood oo la kala dhihi jiray susan armstrong iyo susan bartlet kun iyo sagaal boqol toddobaataniyo toddobadii labadan gabdhood oo saaxiibka ayaa meydkooda la helay iyagoo jirkooda ay ka muuqdaan dhaawacyo mindiyo loogu geystay gurigooda ayaa ku yaalay easy street oo xaafada collinwooda ninka hadda dembiga loo haysto oo lixdan iyo shan jira lana yidhaahdo caramobilis ayaa la filayaa in australia uu kasoo dego galabta oo talaada dacwooyinka ayaan weli lagu soo oogin isaguse wuxuu sheeganayaa inuusan wax dembiya gelin qareen gaara oo ka tirsan wasaaradda cadaaladda dalka maraykanka oo ku guuleystay inuu dacwada ku soo ogo hunter biden oo ah wiilku wiilka madaxweynuhu uu dhalay oo lagu soo eedeeyey dembiye ay ka mid yihiin wax isdabamarin iyo inuu haystay hub sharci daraa ayaa isagu diiday hadalka madaxweyne jo biden oo ah in wiilkiisa si cadaalad daraa markaasi dacwooyin loogu soo ogay master biden ayaa wajahaya dhaliilo u imanaya kadib markii uu bedelay halka uu ka taagnaa arintaas isagoo hore uu u sheegay inuusan wiilkiisa dembiyada ka cafiyi doonin loo haysto haddase uu cafis u fidiyey madaxweynaha ayaa ku dooday in siyaasadda wasakhaysan ee dalka maraykanku ay saamaysay kayska wiilkiisa saadaasha hawada berita oo arbaca magaalada melbourne waa cadceed iyo labaatan iyo saddex sydneyna waa qayb ahaan daruur iyo shan iyo labaatan halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifayey lixdan iyo lix senti oo dollarka maraykanka ah
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho